caddaynteeda waa weli waxa weeye waa- waa waa iga muuqataa Ee, waxbarashadeeda haddaan u gudagalo waxa waye meelo badan oo soomaaliya ka mid aan dugsigayga hoose dhexe sare aan kaga soo baxay aan ku bilaabo magaalada kismaayo oo ahayd iskuul meeshii ugu horeysa iskuul aan ka bilaabo kadib magaalada muqdisho berbera ceerigaabo hargeysa haddana muqdisho intaas marka waxa weeye waa meelahaas oo dhan waa meelihii aan soo maray iskuulladan kusoo dhigtay secondary waxaan kaga baxay sanadka ugu dambeey magaalada muqdisho marka kolley meelahaas aan soo marin waxay ii kordhiyeen oo kale waayo aragnimo iyo sababta ninkii dhul mara dhaayo la helay Ee, waxaan ka qalin jebiyey kulliyaddii ee, qaanuunka ama kulliyaddii sharciyada ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee gahayr sanadkii kun sagaal boqol sagaashanka Ee, marka waxaan ahay sharciqaan waxyaabaha marka ii igu kalifayna inaan de isku soo taago jagadan ayaa waxaa ka mid ah maadaama tuulka ama qalabka looga shaqeeyo baarlamaan waa baarlamaan oo xanuun qaar waa golo sharci dejin waaye meesha sharciga lagu dejin lahaa waaye qalabka la isticmaalo lagu shaqeeyana waa shuruuc waaye marka maadaama aan de ee, takhasuskaygu uu yahay ee shar- ee sharciyadii waxaan arkay marka inaan jagadaas qabashadeed inaan ka bixi karo hawshaasna hawl aan qaban karayta maadaama qalabka lagu shaqeynayo uu yahay wax takhasus leeyahay Ee, sideeda waxaana qof muslina oo aaminsan qadarta ogsoonna wixii ilaahay uu qoray mooy wax kale inaanay dhacaynin ilaahay isagaa uu qur-aankiisa noogu sheegay allahuma maaliku lmulk tu'ti lmulka man tashaa wa tanzicu lmulka miman tashaa anuu taa ogaya haddana laakiin maanta waxaan isa siiyey rajo ah iyo hanweyne aan ku hanweynahay inaan kalsoonidiina aan heli doono aad isiin doontaan codkiina si aan idiin aan idiin aan aan idinkugu noqon guddoomiye mudane ali marwooyin xildhibaan sharafta leh ee haddii aad ii doorataan inaan idin hogaamiyo inkastoo ereyga hogaaminta xoogaa is- uu iska qaldan yahay waa fayeen baarlamaan waa shaqadiisa la yaqaan waxay tahay oo hawsha si wada way tahay hawl naga wada dhexayso wadajir aan u qaban doono laakiin haddana haddii baan nasiib u noqdo inaan noqdo ninkii afhayeenka ahaa oo eh, hadalka idiin kala qaybina wax idiin kala hagina waxyaabaha ugu hore aan aan xoogga saari doono horta waxaa ka mid waxaa iigu muhiimsan wadajirka inaan si wada jir ah aan uga wada shaqeyno dhammaanteen ilaalinta dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kan maamulka koonfur galbeed sababtoo ah taasi waa waa waa shuruucda waddanka ugu sarey isla markaasna aan u dhaarinay inaan ilaalin doono aan ku dhaqmi doonana waxaan samayn doonaa aan abuuri doonaa jawi wada shaqeyn ku dhisan inaan is- inaan dhowrno shuruucda waddanka u taal inaan wada joog inaan wada tashi joogtaa mar walba aan wada samayno si aan ooga samatabaxno wada tashigaas waxaan u samaynayo waxa weye inaan ka samatabaxno mar walba inuu dhexdeena uu ka dhasho ama uu ka curto khilaaf iyo muran aan qaanuun ku dhisnayn dadku macnaha waa iskhilaafi karaan dadku waa murmi karaan laakiin khilaafkeena baarlamaanka markaan imaano khilaafkii murankii waxaan isku haysan inuu noqdo wax qaanuun ku dhisan wax sharci ka baxsan si aanan isu- aynan isugu qabsan baa mar walba marka waxaan ka shaqayn doonaa inaan abuuro jawi wada hadalkeena uu noqdo mar walba dadkii wada tashtan Ee, jawigaas kaasoo haddii aan abuuro nagu dheeri doona inaan isku kalsoonaano inaan isqadarino isdhexgelino islamarkaana aan noqono baarlamaan isku duuban oo islamarkaasna role model u noqdo baarlamaanada kale ee waddanka maahan afrika maahan xataa laga yaaba dunida intay sababtoo maanta baarlamaanada waddanka ka dhisan ee, haddaanu fiirino waxaan nahay baarlamaankii ugu horreeyey markaad fiirisaan baarlamaanada soo martaan ka dhaweeyey ballanqaadkii dastuurka ku qornaa oo ahaa in haweenku inay yeeshaan fo- ee, footo u gaara oo aan laga taaban karin Baar- ee, shuruucda kale waa ku qoran yihiin dastuurada kale waa ku qoran yihiin laakiin wixii in la qoro hadda- wixii wax waa in lagu heshiyo waa sahlanta laakiin fulinteeda adag marka annaga waxaanu noqonay maanta ilaahay markhaati ka idinkuna markhaati ka tihin inaan noqonay baarlamaanka ugu horta oo ka dhabeeya macnaha haweenka inay footadooda inay helaan walaalayaal haddii aad doorataan waxaan aad iyo aad aan ugu dadaalay hadduu eebe raalli ka noqdo mar walba waxaa qofku waxa weye waa qofka biniaadam wax waa u baahan karaa Eh, l'uomo propone il dio dispone qofku wax waa waa u baahan karaa wax waa alcabdi yuriidu ana uriidu maa yakuun ilaa maa uriid macnaa qofku wax waa u baahan karaa ilaahayna waxa weye rabitaankiisu waa mid gooni ah laakiin mar walba qadarta tii rabbun baa dhacda marka haddii ilaahay markaa mar walba kama tegaayo waa waa rabitaankayga dadaalkayga waay laakiin biidni illaahi alkariim hadduu ilaahay ka raalli noqdo waxaan ku dadaalayaa inaan si xilkasnima soomaalinima islaamnimo ay ku jirto wadaniyadna ay ku dheehan tahay inaan ugu shaqeeyo shacabka koonfur galbeed iyo shacabka soomaaliyeed meel walba oo baahi ay ka jirto loo baahdo aqoonteeda iyo awooddeeda iyo kartida inaan ugu shaqo ummadda soomaaliyeed xukuumadda ama golaha fulinta ee noo dhisan ee aan wasiirka ka ahay wasiirka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda aan ka ahay xukuumadda mar walba waxaanu kala shaqayn doonaa isla markaasna aan ku kontrooli doonaa kula kula xisaabtami doonaa siday u dir- ay u dardargelin lahaayeen dib u dhiska dhammaan kaabayaasha ee adeega bulshada iyo horumarinta mashaariicda Ee, lo- mashaariicdaasoo lagu horumarinayo deegaanadan si aan uga faa'iidaysano khayraadka dabiiciga ilaahay uu uu ku magan uu ku manaysto dhulkeena sidoo kale sugidda amniga iyo cadaaladda waa waxyaabaha ugu horeeya marka aan aan aan aan rabo inaan xoog inaan saaro inaan ka shaqeeyo sababtoo ah amni la-aanna waxa weye waa waxa nooma soconayaan cadaaladna soomaali meeshay ka bogto waa cadaaladda waaye meesha lagu kala tegay laga la- laga dagaalsan yahay waa cadaaladda marka biidni illahi alkariim sugidda amniga iyo cadaalad farido waa labada meel oo kale aan rabo inaan xoog inaan saaro Ee, waxaan si taxadar leh annagoo isku duuban kulligayna baarlamaanka annagoo wada socono oo hal coda aan mar walba aan la soconaynaa waxqabadka xukuumadda ee koonfur galbeed si joogto ah waxaana mar walba la xisaabtami doonaa insha allah isla markaana talo iyo tilmaamo aan u siin doonaa hadba wasaaraddii u baahan in hawsheeda la dardargeliyo sababtoo dadku waxaa isku si ma ahan wasaaradda waxaa laga yaabaa inay eh, hawsheedii waajibaadkeeda ka soo baxdo tu kalena ay ka gaabiso marka mar walba insha allah biidni illahi alkariim arrintaas waa ku- waa ku dadaalaynaa Eem, dhanka xildhibaanada xildhibaanada waxaan ballan qaadayaa sidii aniga hadda ka horba aan sameeyey anoo aan baarlamaankan xubinna ka ahayn isla markaasna aysan igu jirin xitaa rabitaan inaan inaan- inaan- inaan hogaamiyo baarlamaankan oo wasiir ah wasaaradayda anoo waajibaadkeeda gudana ayaa haddana waxaa ii barbar socda meel walba dunida aan yurti aan ka imid aan markaan ku laabtan wax ka raadina mashaariic horumarineed aan ka raadinayo in xitaa markaa aan qorshaha xisaabtaan kusii darsado sidii aan baarlamaankan aan ugu sii heli lahaa xildhibaanada imaan doona wixii ay ku shaqayn lahayn sababtoo ah muddo sanad oo aan wasiir aan ahaa golaha wasiirada aan ku jirnay experience waayo aragnimo nagu filan waa waa waa waa leenahay macnaa siday u adag tahay caqabadna ay kuugu noqon doonto inaad shaqadaada sidaa rabto inaad u gudato haddii imkaaniyaadka iyo wixii aad u baahnayd aadan gacanta aadan ku haysan marka biidni illaahi alkariim waxaan ku dadaalaya xildhibaanada inay si joogto horta inay xuquuqdooda inay u helaan ha noqoto mushaaraadkooda ha noqoto gunooyinkooda aanoon ka badbadinayna xitaa macnaha ballanqaadkayga sababtoo ah ballan walba aan qaado wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula marka waxaa weye waa waxyaabo macnaha inaan intaan isleeyahay intaan isgad intaan isleeyahay aan ka badbadiyo macnaha xabadhowtana waxyaabo aanan mas-uuliyaddeeda aan adduunya aakhira aan qaadi karin diyaarmi laakiin ballan waxaa igu ah xuquuqdiina inaanay noqon sida anag muddadaas sana aan- muddadaas sanadka aan kusoo shaqeyno xuquuqdiina aad heli doontaan oo ballanqaadyo badan aan haysto
المنتهزين في سوريا وليس بالكفر والبيت الأمر كل شيء وليس بالكفر
أنا أساساً كنت أنا أول شيء عشان جيت أنا بمدينة كان بضرب مدار مغالب يعني قواش يتبلاوي أدم الكلة مارنا باقيها يا كفافي أو مارك إلا يا بسترنا مارنا يا ريزي أنت الصور الحمد لله بالمشي ما يبقى إيدي ريرتو وقت